wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda masar beder cabdilcaadi ayaa maalintii shalay oo isniin ahayd waxa uu shaaca ka qaaday in masar ay ciidamo ugu deeqayso howlgalka cusub ee lagu magacdaray osom kaas ay sanadka cusub ee labada kun iyo shan iyo labaatanka shisheeyaha ka bilaabi doonaan soomaaliya shir jaraa'id oo ay isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk axmed macalin fiqi ku qabteen magaalada alkaahira ayuu beder ku sheegay in masar ay go'aansatay in ay ciidamo usoo dirto soomaaliya annagoo ajiibayna buu yidhi dalabka inooga yimid xukuumadda soomaaliya iyo golaha ammaanka ee midowda afrika waxa uu intaas ku daray in isaga iyo fiqi ay ka wada hadleen marxaladda kala guurka ah ee ay marayso dowladda federaalka ayna walaac ka qabaan inuu dhaco firaaq amni oo suurtagelin kara in marka ay shisheeyaha admis ka baxaan dalka ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab la wareegto guud ahaan soomaaliya hadalka ka soo baxay dowladda masar oo ah mid rasmi ah ayaa xaqiijinaya warar muddooyinkii lasoo dhaafay ay warbaahintu tabinaysay kuwaas oo sheegayay in masar ay ciidamo usoo dirayso soomaaliya walow uu arrinkan horey uu usoo hadal qaaday ururka midowda afrika kaas oo sheegay in masar ay ku deeqday ciidamo ka qayb qaata howlgalka cusub tani ayaa ku soo aadaysa iyadoo dowladda federaalk ay haysato xaalad jahwareer ah dhowaanna ankara ay xasan sheekh iyo abiy axmed ku kala saxiixdeen heshiis dowladda xabashida etoobiya loogu oggolaaday inay qaadato qaybo ka mid ah badda soomaaliya xasan ayaana u muuqda mid ay xaaladdu ku adag tahay oo laga doonayo iswaafajinta masaalixda isdiidan ee ay shisheeyuhu kala yihiin soomaaliya arrinta kale ee xusidda mudan ayaa ah in dowladda federaalk ay shalay wafdi u dirtay magaalada adis ababa ee caasimadda etoobiya kaas oo daba socda heshiiskii dhowaan ka dhacay magaalada ankara saacado kadib markii ay wafdigaasi dirtay ayaa waxa uu dagaal ka dhacay degmada doolow ee gobolka gedo halkaas oo laga saaray ciidamada dowladda federaalka waxaana xukuumadda uu fadhigeedu yahay muqdisho ay dowladda etoobiya ku eedaysay in ciidamada etoobiya magaalada ka saareen askartooda oo ay garab siiyeen maamulka la baxay jubbaland falanqeeyayaasha siyaasadda soomaaliya ayaa tilmaamaya in dowladda federaalka ay dhex maquuranayso fashil iyo guuldarro adag ayna lugaha la gashay asmo aysan ka bixi karin oo ay ugu horrayso iswaafajinta masaalixda kala duwan ee ay shisheeyaha isdiidan ka leeyihiin soomaaliya taas oo ay usii dheer tahay dagaalka kala dhexeeya maamulka la baxay jubbaland oo garab ka helaya dowladda xabashida etoobiya sidaba uu xaqiijiyey maxamuud sayid aadan oo ah madaxweyne ku-xigeenka maamulkaas oo dhowaan tegay dalka etoobiya